بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يعني أنت يخرجوا إيه أنت يداور السبب أنت مسلمين أنت بن أمي كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني horta asxaabtan dhalinyarta ee saaxiibada ee saxaafadda yaan ugu horeyn u mahad celinayaa anuu og kaalinta ay dalka kaga jiraan iyo howlaha ay u qabtaan ayagoo weliba saaxiibaday badan oo kale ay ka maqan yihiin oo fursada noo noqon weyday inaanu dhammaantood halkan maanta magalasa isku yeedhno xaaladda maanta intay aan doonayo inaan gudbiyo fariinta aan rabay inaan gudbiyo ee kooban waa laba qaybood waa laba qodob waa aada u gaagaaban runtii mid wasaaradda xilkeedaan hayo madaxweynuhu ii magacaabay xilkeeda maanta qaranka u hayo wasaaradda boosta isgaadhsiinta oo aanan runtii hadal badan ka odhanaynin maadaama aan horay halkan uga gudbiyey halkay maraysa iyo sida aanu doonayno inaan halkaanu doonayno inaanu gaadhno oo ah in aanu fulino wixii loo igmaday wasaaraddaas ee ka soo baxday qaranka intii loogu igmaday inay dhammaystirtay qabato runtii ilaa dhaqaaqa hawshaasi aanu soo dhammaystirnana anana doonayn runtii inaanu dee maalin walba halkan intaan soo fadhiista ka idhaahdo waan wadnaa waan wadnaa waan wadnaa runtii aanan aada u xiiseynayn haddaan dadka usheegay ninkuna ayna aada u xiiseynayn laakiin wuxuun baan doonayaa keliya inaan inaga iftiimiyo insha allahu iminka waxaa noo gabagabaa qaybtii meel fiican noo maraysa dhismihii gurigii guriga wasaaradda oo ilaa ingiriiskii la dhisay aanu ku bedeli lahayn oo qarankeenu dhisanayo islaahay markuu dee u ekaado shirkadaha aanu la shaqaynayno isgaarsiinta wax weyn buu inaga tari doonaa qaybta labaad oo shaqada wasaaradda ku xidhnayd qalabkii inoo maamuli lahaa hawadeenna wixii soo galay wixii ka baxa oo isgaarsiinta khuseeya iyaduna ay bibelineka si dhow noogu soo jirta insha allah shaqaalaha shaqadaa qaban doona ee wasaaradda iminka jooga iyo aqoonta kale faraha badan ee dalkeenna taallaana ay ku filan tahay in ay ku shaqayso qalabkaa iyo gurigaaba insha allah wixii looga baahnaa wasaaradda ay halkaa ka dhammaystiri doonto taa runtii si annaga wasaarad ahaan iyo shirkadaha isgaarsiinta iyo guud ahaanba xukuumaddeenna maanta ilaa madaxweynaha si guud oo baa la iskula qaatay insha allah dhammaystirkeediina foodii noogu soo hayaa hadduu ilaahay yidhaahdo waana hawl raggii dadkii iga horreeyey mas-uuliyadda wasaaradda soo hayay meel ay soo gaadhsiinayeen marba nina ku darayay ilaahay idankii qofka inta u dambaysa ku dara inaan noqdaan ilaahay ka rajaynayaa oo hawshaasi saa inagu dhammaato inta aan doonayo keliya maanta farlinta inaan ka gudbiyo hawshaasi waa sidaa meel fiican bay runtii noo maraysaa ilaahay idankiina iyadoo bishaaro fiicana waynu iskula iman doonaa mana rabo mar walba inaan hawl baan wadaa hawl baan wadaa waaba wixii la egmaday inaan ka sheekeeyo laakiin markay rasmiyan u dhaqaaqdo un inaan dadka waraaq waatan wixii idhaahdo unbaa runtii layga fadhiyaa qodobka kale ee runtii aan doonayey maanta inaan hadalkaygan ku daro waxa weeye safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siinaanyo iyo wafdiguu hogaaminaya ku safarka cajiibkaa ku mareen oo runtii ummadda oo dhan raaligeliyey safarkii aadka u dheeraa oo aan is odhan karayo laba kun oo kilomitris hyd ayaa safarkaa socodkaa lagu maraayey u badnaa weliba xeebaha dalkeenna halkaa baan doonayaa kow inaan uga mahad celiyo dadkii aanu halkaa ku aragnay oo safarkaa aan ka mid ahaa sidii ay noo qaabileen saacad kasta oo aanu galno habeen maalin habeen saacaddii doontaa ka noqoto maalin saacaddii doontaa ka noqoto sidii ummaddaasi noo qaabishay ee diyaarka noogu hayeen inaan uga mahad celiyo number one qodobka cidda labaad aan raba inaan uga mahad celiyo waxa weye bulshada reer somalilan gudo iyo dabadu meesha doonaan ha joogaan siday u qaabileen wanaaggii arinka lahayd safarkaasi lahaa iyo sida ay u muujiyeen ee aanay waxba u kala hadhin iyadana inaan mahad celiyo runtii bulshada intaa le oo aada u iftiimisay inta badan saxaafadda dalkeenna waxyaabaha lagala socdo waxay intoona kusoo noqonaysa beelo cabanaya beelo kuwa kale ka cabanaya xisbi cabanaya xisbi xukuumada ka cabanaya hebello kale cabanaya hebel iyo hebel isaflagaadeynaya haddii inta badan intoona muddo aynu waxaa maqlaynay markuu wanaag dhabihi dad la qabto dadkeenu maaha waxaa waxaa xunu ka sheekaystay inaanay hayn ee wanaaggana dadka qaabil yihiin saxaafadeenni sida ka muuqatay safarkaa markay ka hadlayaan runtii iyagana inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo waa lagama maarmaan ta kale saxaafaddu sida xaaladda ugu gudbaysa bulshada in iyagana loo mahad celiyaa waa waxay mutaysteen iyagana waa qodob cidda saddexaad loo mahad celinayo markaan intaa ka gudbo runtii safarkaas horta dadku intii meeshaa maraysay dee madaxweynaha hogaaminayey wasiiradiisii baa daba socday xildhibaano markaa waa waa waa safar madaxweyne oo iga culus aniga iyo hebelle iyo wasiir ka culus buu ahaa runtii laakiin maadaamaan mas-uul ka tirsan ka mid ahaa waftigaan ahaa inaan wax u ka iftiimiyo dabcan xaaladdii halkaa ku jirtay de waa laga maalmaan waa hawsha madaxweynaha lahaa runtii laakiin inaan daana intaan wax u ka iftiimiyo dadkii halkaan ugu tegnay runtii dad dawlad jecel dad raggayga meesha mari ku kala duwanino qaarna waxbay filayeen qaar way arkeen dad waxbay ka yaqaaneen laakiin anu imaan horta weligii nin wax ka aqaani mahayn meesha halka dhulka intaa leegaan tegey nin wax ka yaqaani horay safarkayga maanta horteed hortii maan ahayn waxyaabaha haddaba aadka iyo aadkayga meeshaa uga soo arkeen kusoo number one dhulweyn oo taanu booramiya hargeysiyo waxaan aqaana magarasa marmarna berberan yar gaadha laakiin dee wadankiiba halkaasu jiraa runtii waxa xeebahan una arki jiray ee dhulkeenna galbeedkaan ku aragno waxaad arkaysaa dhul sidaa dhul u socoto buur baad gaaraysaa buurta xeebtii baa ku xigta xeebta buurtaa ilaa baddu intay isku jiraan waa boqol kilomitr iyo wax la jireen laakiin dhulkan soo aragnay nimcada kale halkan taalo aan soo arko waxa weye sidaa u socoto baad buurtii gaaraysaa buurta markaad gaadho baddii baa ku xigta marka xooluhu siday iskaga daaqayaan ayuunbay dee baddii waxaa ku soo arkay dhul biijaj biyo nadiifa leh oo aan weli si dhaba looga faa'iidaysay bad dheer dheer dheer oo sideed boqol iyo afartan kilomitr markay badeenu tahay qiyaastii lix boqol iyo afartanku xaggaa bay magaraysaa barigaasay dalkeena ku taallaa waxaan haddaba dhinaca kale soo arkay runtii dadku baahida ay xukuumadda iyo dowladda u qabaan ayaga oo meelaha qaarkood run korka laga hadlo yacni wax iminka aanan anu kolkii hore filayn aan ku soo arkay afar iyo labaatan saneyn xukuumad iyo dowladnimo iyo nidaam soo dhisanayno waxaanu tegnay magaalooyin yani aada qadiimiya oo badda saaran oo aan waxba calaamadihii dowladnimo meeshaa ka muuqan dadku waa dada somalilan qalbigoodu waa somalilan damiirkoodu waa somalilan foodkiibay soo bixinayeen laakiin dee horta markaan anu galbeedka joogo ilaa maantaan iskuul primary school meel magaalooyin aan lahayn saldhig aan lahayn saldhig boliis biyo nadiif aan lahayn yani waxyaabay aasaaska nolosha bini aadmiga magaranaysa marka dee runtii waxyaabaha ugu culusee haddaba hor yaalla mar haddaanu dhulka intaa leeg soo marnay ummaddeeniina hamadeedii sidaa kol ugu kacday oo wanaaggaa inoo muujiyeen waa inaanu haynaa oo aanay hoos u dhicin dahmadaas iyo didaalka ummadaas oo xukuumad ahaan anagu halkaanu ku ekeysinaa baahida dalkaa iyo dadkaa la soo arkayna dee wixii degdeg waxaa wasaaradeeda rasmiga ka hoseeya haddaba isgaarsiinba dhulkaasi ma laha hoteel kasta oo hargeysaa markaynu fadhiisano aynu dadkii dee kale hoteelka kala fadhiya kala sheekaysanayno taleefon halow la yidhaahdo dadkaasi kumaan soo arag saakay warqadii ugu horreysay xafiiska ka baxday ee amraysay ama codsanaysay shirkadaha isgaarsiinta somalilan in ay halka lacagtu taallo ayna ku mashquulin isgaarsiintan dadkii looga faa'iideeyo xaqna loogu leeyahay indee wadanka intaa laga baxadda intaa laga ee aan waxbaba isgaarsiin ka jirin in isgaarsiintaa la gaarsiiyo waxaan filayaa ma aha anoo keliya madaxweynuhu control ogaanshaha uu samaynayo dadkiisa inuu ku ogolo samaynayo annaga la soconay wasiirada aqoondooda in waxna laga ogaado maxaa ka qabanay wasaaradda aan ka sheekaynayno maxaase ka dhiban marka qolka baahida meesha la ogaanayo macnaheedu waxay ahayd wasaaradaha hargeysa ka dhisan ee xukuumadda halkan joogta ee dee madaxweyne u igmaday halkan maxay gaadhsiiyeen anaan xayide marka la dhaha isgaadhsiin ma jirto anigana aan la socday waqtigii dowladda xukuumadda ka mid ahay dee ninka khusay soomaaliga marka ogaashaha wax la ogaanayay madaxweynuhu ogaanayey dee ka mid baan ahay dabcan inaan degdeg uga jawaabo degdeg waa lagama maarmaan waxa weeye wasiir kastana saas oo kale baan ka filaynaa runtii meesha aynu dhalkayni weeye maamul baa ka jira maamul heer degmaa ka jira maamul heer gobola baa ka jira haddana culayska intaa la eeg oo xukuumaddii wado oo madaxweynihii hogaaminaya miisaanka intaa la eeg wasiirra ayaanu la tegnay waxaan rajaynaynaa halkaasi inay soo afjarmayso wafdi dambe oo iska yacyaaca oo dee magaraysa kolba lagu laba noqdo labu noqdo maamulkii oo wada hadal wanaagsan lala soo yeeshay nidaamkiisii oo la soo adkeeyey dadweynihii oo lasoo qaabilo waxay baahiyooda laga soo arkay iminka oo hawlihii degdegay loo wada fuliyo la doonayo ayadii oo wadanka intiisii kalena adeer sidii hore oo loo hagaajinayo dee xaaladiisa halkay taagnaanayso oo macnuu aanay hayn oo haddii yani matala gobollo bariga ama degmooyin bariga dalkeena wax ka aan hawl laga qabanayo oo kuwii hore u jiray miyaa dee maynu dejinayna ila dalkiinu soo gaadha baynu doonaynay midun baynu kor u qaadaynaa kalna kor baynu sii wadanaa wey macnaheedu marka runtii aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin saacad xumoo dambe baynu infact isku nimi anigu leyno hawlo badan oo kale aan kasoo dhex dardaray waa mahadsantihiin wixii su-aale arrimaha khuseeya diyaar baan adeer waxay aad iyo
weydiiyo su-aal la xidhiidha safarka madaxweynaha dhowaan sida warbaahin warbaahintay soomaaliya ama muqdisho qortay nin ku hadlayay ama sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamul maamulka howdal state oo bulshada gobolka ka kasjeetay awdal la ku hadlayay ayaa ka digay halkaas waxa uu sheegay in safarka madaxweynaha oo wax ka ku maray gaar ahaan goboladan galbeedka in ay ahaayeen qaar olole iyo arrimo kale uga dan lahaa islamarkaa dadkii dhankaas ku noolaa ay soomaaliya taageersan yihiin sidoo kalena waxaa jirta wadaado ka hadlayo iyaguna saafkan somaliland uga soo horjeedo ilaa arrimahaas waa ka hadlay nin kaloo siyaasiya jiro isaguna afka mucaarka ku hadlay sida mucaarka oo isaguna sheegay in uu dagaal bartaa kaga dhawaaqay somaliland ka dhana arrimo noocaas ayaa gobolkaas ka soo jeedayna ka dhana somaliland ka dhana sidaas arrimaha
horta adiga aad baad umahadsantah horta olola hala sheego dhowr dad macaarida oo xisbiyada ka soo jeeda ama si kala socdo arrin olola ka hadlo waa noqda olola mar walba oo ku jirayna midaan la cabsanana ma haddaanaan wax qabad xukuumadda ku ololayn maxaa lagu ololaynaynabe maqori baa maxaan ku ololaynaa waa ololeynaynaaye biyo iyo deked iyo wadan ku ololaynayna waa wixii xukuumadda loo igmaday madaxweyneha codka loo siiyey marka ololahan dee haddii dadka qaarkii ka baqaan adeer ololaan wadnaaha ololahan wadnaa waxa weeye yaas xukuumaddu waxay noo igmatay dadweyne waxay noo igmadeen ma wadnaa weeyaan markaanu wadno haa cod baanu ku doonaynaa ku labaad baanu ku dooni doonaa ku saddexaad baanu ku dooni doonaa olola kama welwelayna adeer waan wadayna ololaha haddii aanu dadka u qabanno wixii ay u baahnaayeen adeer dee cod kale waan weydiisan doonaa ku ololaynaa laakiin taasi markaa yada shika ma laha laakiin inaan runtii awdaristayda horta ninka ugu hadalka badnaa ugu hadalka ugu dooda badnaa ree awdal waxbaa ka dhiman ohan jira aniga weyn ilaa iminkana waxbaa buuxsamay margii qodob baa laakiin adeer aada muhiim u ah oo rabaa in laisu fahmo haddii aan ku leeyahay war waxani waxbaa iga dhiman macnaheedu waa waxaan lahaa wey haddaad laakiin yani meeshiina wax ka sheegayso aad doonayso dalkan iyo dadkan in horumar la gaadhsiiyo laakiin aana daa'iradiiba ku jirin de horta waa wax subxaan allah weeye anigu waxaan ogolahay anna aan ahaan jirin nin reer somaliland markaasuun baan ka hadli karaa danta reer awdal oo aan uga hadli karaa biyaa ka dhiman caafimaad baa ka dhiman wadaa ka dhiman ayaan ka rabaa markaa dee muqdisho kama rabo adeer puntland kama rabo waxayga iyo halkay taalle baan ka rabaa halkay taalle iyo waxayga waa somaliland hadday ka baxsan tahay xaaladdu intaasi dee anigu shaqaal garanaya maaha iyo hawla ka jawaabi karaya maaha waxaan hoojinaa bakarka baaxda wasiirka isgaarsiinta Ah.
waxaa jirta baahi badan oo isgaarsiin ay ka dhiman tahay gobolada bariga Mm, waxaa jira wasaa- een, shirkadaha isgaarsiintu mm, ee magaalada haysoo kale ku badan yihiin birahan dhaadheer ay fuliyaan xaafadaha mm, xaafadda jijega anu aan deganahay boqol iskuweer boqol baa waxaa isku jira afar shirkadood oo biri dhaadheera ka taagan mm, kuwaasoo caafimaad darro ku haya dadkii ku- een, kuwaas noolaa mm, arrimaha caafimaadka oo kale ma ka qabato shaqada isgaarsiinta ee shaqada laga imad ula tagta mid caafimaad ahaan waxaa malaga egtay birahan dhaadheer ku dhejiseen meesha ta labaad waxaa sheegtay wasaaradda boos inaad samaynaysa ilaa hadda weli maad bilaabin warna wal maalinaatay iyadana maxaa qabiyaa oo dib u dhigay
Een, horta adeer waad mahadsantahay marka aynu ka hadlayna adeer saxaafaddii baynu nahay dad- bulshada maxu- yaynu wax u bay iftiiminaynaa oo u baahinanaa Een, biraha iyo hawshoodaasi dee intii somalilan soo jirtayba horta waa la rakibayo waa la taagayo waa laga shaqaynaya Ee, in aynu ru- toos u nidhaahdo caafimaad darray hayaan sababta cadira ilama ilama ilama qurux badna inaan faafino Een, haddayna si scientifica oo s- dhab ah aynaan u sheegi karayn waxa caafimaad darrada ay hayso ee wasaaradda caafimaadkuna ogaan weyday intaasoo injineer oo rakibasay qalbina dalkeena iyo dad- u danayn weyday marka xanuunka ay keenaanay runtaa oo aynu dhab u hayno inaynu ognahay baa wanaagsan Een, markaa laakiin dee inaynu horta iskaga dhawaaqno oynu caafimaad darray keenaan idhaanaadeen ay lama qurux badnaa mar haddaynu mas-uuliyid nahay oo xilkii dalka meelaha ugu sarsareeya hayno idinla adkeynay namadii warka faafinayay inaynu wax la hubo oo caqliyo adeer oo aqoona faafino ayay adeer igula qurux badan tahay magarasa marka waa in aynu aada wax uga ogaanaadeen ma ka qaadeen biraha- tas nooceed wey shadeer ina wax yeeli karto birahan waa adeer waa run adeer anigu waxayla qurux badan in aynu xaqiiqo ka hadallo magaran karayo adeer magarasa su-aasha kale su-aasha kale adeer adeer rallow su-aasha kale ah boosta isgaarsiinta Een, horta ninka magaceeda leh haddii dhaqaado waa ninka joornaalka maaha Een, ninka sharafteeda leh ninka dhaqaalaha iyo nidaamka wixii ka imanaya leh ayaa horta waa ninka Een, joornaal iyo telefishan maaha Ee, ninka loo igmaday ee loo daba socday xukuumaddu kula xisaabtamaysaana waa ninka waa iga go-aan waa iga dhab boostii somaliland way dhaqaaqaysaa boostii Sa- somaliland oo waraaqahaasoo originaala in laga qaataa adeer way maraysa Ee, dabcan hawsha intaa laga marka la dhaqaajinayo in barnaamij saxa oo sugan oo oo loo sameeyo waa laga maarmaan adeer waan wadnaa insha allah waa soo dhowdahay adeer aad baad mahadsantihiin. adeer maxaa maxamed jaamac cabdal wasiirka bootaha iyo isgaarsiinta Ee, waxaad sheegtay oo hadalkaagii ka mid ah inaad waraaq u qortay ee, shirkadaha isgaarsiinta Mm.
si ay deegaamadii dhowaan Mm.
ay socdaalka waqtiga madaxweynuhu ka soo maray Mm.
een, oo isgaarsiin la-aan badani ay ka jirtay Mm.
inaad waraaqdaa ku amartay Mm.
in halkaasi la gaarsiiyo isgaarsiin Mm.
sidoo kale waxaad ka dayrisay Mm.
xaaladda Mm.
biyaha iyo ee, iyo iyo basic needska Mm.
waxyaabaha basic serviceska ay dadkaasi u baahan yihiin Ee, marka loo eegana ka- ee, kaba muhiimsan ee, isgaarsiin iyo telefoon iyo wax la helo Mm.
markaasi miyaanay ahayn marka hore inaad wasaaradihii hadday noqon lahayd dhinacii biyaha iyo haddii ay noqon lahayd dhinacii ee, ee, amniga amniga caafimaadka iyo- iyo isgaarsiinta, waxbarashada caafimaadka, Mm.
inaad ku horeysiiso Mm.
walaaqan oo aad Mm.
maadaama oo deegaankaasi aad ka soo jeedo wasiirna aad u tahay dadka deegaankaasi wada dega Mm.
inaad marka hore wasaaradahaasi kala dhiilgarayso halkii aad shirkadaha isgaarsiinta markaba aad waraaq uga qori lahayd horta deegaankaan ka soo jeeda maanta soomaaliya oo dhan wasiir qaran dabcan haa laakiin halkaa aan ka shee- ka hadlay adeer waaba deegaan aan ka rasmiyn haddaad ujeedo istirkaabi hore ka soo jeeday waa meel aanan ka soo jeedin wey waxaan ka hadlayaa gobolada bariga adeer dhul aanan weligii hore u arag aan maskaxdeydana runtii eh, sidaa inay og yihiin aanan fili jirin filayn wey marka een, ma aha halkaasi horta iyada een, laakiin qaranka aan xilka u hayo ayaa igu qasbaya een, inaan wax laga qabto Een, marka qaybtan hore anu intii khusisay baan degdeg horta inaan uga qabta ay tahay melihii yani baahiyaha kale jira cid kuma eedeynayo waxaan rajaynayaa ina qaar igaba horreyn doonaa wasiiradu waana layskula noqon doonaa golihiina waa la tegi adeer wixii qabsoomay iyo wixii dhibnaa golaha ayaa laisku weydiin doonaa insha allah laakiin aanu de halkan maanta kama wada amri karayn ama kama wada codsan karayn biyo iyo isgaarsiin iyo caafimaad iyo oo de adeer xeerka yaa la kala leeyahay dalka de oo wadaasa lakiin anintii tooska huseynaysa ayaan dee bilaabay inta kalena insha allah qof kasta daraanshow kale leeyahay xilkaana waa la haya insha allah ina bilaabi doontaa maxamed shaan cabdaal waxaa jiray dhawaanaha waxaa dib u dhacayay shirweynihi kulmiye muran badan baa ka jiray waa ogeydeen aduguna wasiir wax tahay somalilan laakiin deegaana ka soo jeeda dadku waxaa wararka qaar sheegaya in saamiga lasku haysto si aad u aragtaa dib u dhacaha shirweynaha kulmiye
horta in badan baan runtii kulmiye oo shirkiis dib u dhacay laba dhowr saddex jeer baynu dhowr jeer baynu maqalnay anu qof ahaan waxaan qabaa kulmiye waa inuu waa inuu murmo kulmiye waa in uu isqabsado kulmiye waa inuu doodo sida xisbi kasta laga rabo waayo waxaa la rabaa inuu ka soo dhex baxo mas-uulkii la hordhigi lahaa doorashada ku xigta tan in soo dhaafnay ee shacbiga reer somalilan oo la dooran lahaa oo ku guulaysan lahaa doorashada soo socota haddaan markaa kulmiya dhexdiisa aada isku haddaanu aada isku hubinin haddaanu aada isku doordooran haddaanu aada u murmin haddaanu aada u doodin dee waxaa iska soo bixi karaa adeer wax aan aada loo hubinin oo aan beritana guurdarro u keeni kara xisbiga markaa ma aha macnaheedu yani uu dibu dhacayaa iyo uu doodayaa iyo uu ishaystaa iyo adeer anu ceeb uma aqaano waxaan u aqaanaa in laga dhex baadi goobayo uu dhexdiisa ka raadinayo waryaan hor dhignaa bulshadii reer somaliland ee guulu keeni kara xisbiga iyaanu arkayaa khaladna uma arkayo saami baa lasku haystaa iyo war aakhirka waxa meesha laga raadinaya waxa weeyaan yaan bulshadii reer somaliland hor dhignaa ee guul u keeni kara xisbiga somalila dooran kartaa haddaan markaa kulmiya gudihiisa dooran de somalila naga dooran mayso haddaan gudihiisa halkan tartan badan la gelin de tartan badanoo dambe waa kirsan mana aamin
markii aad wasaaradda ku qasbay inay gaasmaal ku qasbay in magaceeda lambarka 063 ee Soomaaliya lagu wadaagno aad bilin doontaan mar badan aragga ku arkay adiga wasiir ah ina soo qeyb maray marka koobaad talabaad een hormar ku samaysan yani shirkadaha gaarka ee mareefada ee ka jira Soomaaliya een waa dumad nin qaba taada shirkadii lambar kaarka ka gooniya oo laga nabad galay idan aragga soo qeyb taagay saa ku imanaya aad baad maasanta adeer waa run waa run imikana aad baan ugu saad haddaan markuu calaf u adkeeyay imikana aad baan ugu saad adkeynaya waxaan ku adkeynaya adeer inay sooma shirkadaha soomaalida wada hadli doonaan hadda u yaalla qalabkii lagu wada hadli lahaa interfon shirkada lagu samayn lahaa imika wasaaraddeeda yaalla inaan lambarkan ka guurayana aan ka guurayo two five two inaan ka guurayana waa hubaal yani uu socdaa doodiisii arrimihiisiina way socotaa insha allahu inaan markaa dalkaba ictiraaf ku bidi doonaa marka darajada intaa leg awoodda intaa leg ilaahay xaggiisaa laga helaaye haddaan samaysan karo ade kama hadhay adeer waan wadaa meel fiican bayn ayaana maraysaa insha allah qodob baan rabaa inaan meel kale inaga raasixiyo markaanu ka soo baxnay laasforay oo xeebta waddankeena hadal baa ka soo yeedhay mas-uuliyiin reer puntland oy leeyihiin dhuumashaa lagu soo galay dhuumashana waa lagaga baxaadi waxaan sheegayaa anu mas-uuliyiinta dalkooda mas-uulka waxba ka sheegi maayo lagadiyo midnaba laakiin waxaan leeyahay may ogeyn iyagu haa run bay sheegayaan may ogeyn waayo maba khusayso inay ogaadaan adeer ma khusaysabate xilligaan galayna iyo xilligaanu ka baxayna iyo madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo dadka ay u tegayaan ee shicibkooda way ogaayeen xilliga laasqura la tegayo toddoba cisho oo ka horreysay baanu xeebaha soconay magaalo kastoonu galayna iyo tuulo kastoonu galayna saacadaanu galayna iyo sidaanu galayna waa is ogeyn mas-uuliyiintii qarankeena ee u dhashay laasqorena waynala ogaay waana la socdiga hawsh nala wadi laakiin dee inanka puntland jooga ama mas-uul haada aba yaanu xalilin dee ma ogaan karayo ama dhuumashaa ku sheego ama si kalaa ku sheegay waayo weyna khusay badeen ninkaa khusaysay u ogaa ninkaana khusaynin dee ama dhuumashaa ku sheeg sheego laakiin ma ogeyn aad iyo aad baa umahadsantihiin